hay-adda shaqaalaha maamulka somalilan ayaa magaalada hargeysa ka furtay tababar ku saabsan maamulidda xogta shaqaalaha waxaana ka faa'iideysan doona agaasimayaasha cududda shaqaalaha ee wasaaradaha iyo hay-adaha maamulkaasi waxaa ka qaybgalay tababarka xubno ka mid a shaqaalaha maamulka somalilan agaasimayaal haween iyo mas-uuliyiin ka mid ah maamulkaasi agaasimaha guud ee hay-adda shaqaalaha somalilan khaalid miran nuux ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan nidaamkan maanta aynu halkan ku daahfurayno oo loo yaqaan human resource management information system oo ah nidaamka maaraynta xogta shaqaalaha dowladda oo in badanna hay-adda shaqaaluhu gacanta ku soo haysay sidii loo hirgelin lahaa nidaamkan waxaa ilaahay mahadiya inaynu maanta u joogno inaynu bilaabayno stagekii u dambeeyey oo ah implementationkii implementationka albaabkiisuna waxa weeye in tababarkan toddobada cisho socon doona maanta aad ku qaadataan hoolkan shaqaalaha dowladda nidaamkan sidaad ka dharagsan tihiin waxa uu ka dhashay reformkii lagu sameeyey shaqaalaha dowladda waxaa xasuus mudan halkaa waxaa iga muuqda weyrax waxaa xasuus mudan labadii kun iyo afariyo tobankii markii ugu horreysay ee dowladdu damacday in la ogaado xogta shaqaalaha dowladda xubnaha ka qaybgalay furitaanka tababarka ayaa si wada jira u sheegay in ahmiyad uu u leeyahay shaqaalaha tababarkan mashruuca dib habeynta shaqaalaha dowladdu wuxuu ka caawinayaa meelo badan buu ka caawinayey waxaa ka mid ah in shaqaalaha loo sameeyo siyaasado iyo xeerar lagu hago oo ay kala noqonayaan marka la qaadanayo shaqaalaha ay soo gelayaan marka ay joogaan managementkoodii hadday tahay berformancekooda kariyerkooda horumarkooda promotionkooda iyo markay baxayaanba oo ah siyaasaddii ama xeerkii howlgabka intaasoo siyaasadood iyo xeerarbu mashruucu ka caawiyey dowladdu inay yeelato kuwaasoo dee shaqaalaha lagu hagayay wuxuu fududaynayaa in shaqo kasta xilligeedii wakhtigii qaadan jirtay wakhti ka kooban lagu qabto wuxuuna fududaynayaa oo kale in wixii tamar iyo tacab ku baxayey in la soo koobi karo si waxyaabo kale looga faa'iidaysan karo marka waxaan rajaynaynaa sistamkan oo aynu filayno inuu door muhiima ka qaadan karo dowladnimada door muhiima ka qaadan karo horumarka door muhiima ka qaadan karo wacyigeenna iyo saynu u shaqaynaa inay wax badan iska beddelaan tababarkan ayaa kaalin ka qaadan doona in lala socdo xogta shaqaalaha somalilan si loo horumariyo xirfadahooda shaqo iyo in wax laga qabto caqabadaha soo wajaho